Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliya ee SODMA ayaa in ka badan shan boqol oo qoys waxa ay deeq gargaar ah ugu qaybisay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir. Deeqdan ayaa isugu jirtay qeybaha kala duwan ee raashinka, waxaana dadka la gaarsiiyey ay ahaayeen dad danyar ah, kuwa qaba baahiyaha gaarka ah. Agaasimaha Waaxda Gargaarka Hay'adda SODMA, Marwo Sahra Cali Yuusuf, ayaa ka warbixisay deeqdan.
waxaan maanta degmada xamar jajab ku bixinaynaa afar boqol siddeetan iyo shan qoys oo isugu jira dad danyara agoon eh, aan waxba haysan oo ka soo barakacay eh, fatahaadaha iyo iyo dagaaladii iyo abaaraha intaba ka soo barakacay ayaa maanta waxaan ugu qaybinay degmada xamar jajab maanta oo ay taariikhdu tahay eh, sideed iyo toban- sagaal iyo tobanka bisha meey labada kun iyo labaatan iyo saddexda maalmahan dadaalada ay wado oo ah, eh, hay-adda maaraynta musiibooyinku ay ugu tala gashay dadkeedii in ay ugu kaalmayso dalka iyo magaalada gudaheeda iyo bannaankaba waxa ay qayb ka tahay qorshayaasha u degsan hay-adda maaraynta musiibooyinka in meel kasta oo ay joogaan dad masaakiina oo barakacayaal ah ay wax ugu qaybiso raashinkan maanta aan qaybinay wuxuu isugu jiraa qaybaha kala duwan ee cunooyinka nafaqaysan oo ay noogu tabarucday dowladda imaaraadka oo iyadoo ay maanta ay ka faa'iidaysanayaan dad cadadkood leegahay afar boqol siddeetan iyo shan qoys waxa aan qoysaska maanta ka faa'iidaystay aan faraynaa in ay raashinkan nafaqaysan oo hay-addu ay maanta ugu tala gashay oo ay siisay in ay ka faa'iidaystaan oo guryahooda geystaan suuqyadana aysan ku iibinin oo sidii loogu talagalay hay-addu ay ugu tala gashay ay uga faa'iidaystaan